gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray dib u dhis iyo qalabeyn lagu sameeyey xarunta dhexe ee waaxda dadhigista dowlada hoose ee xamar xarig jarka dib u dhiska iyo qalabeynta lagu sameeyey xarunta dhexe ee waaxda dadhigista dowlada hoose ee xamar ayaa loogu adeegi doonaa degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa xariga ka jaray dib u dhiska iyo qalabeynta lagu sameeyey xarunta dhexe ee waaxda dadhigista dowlada hoose ee xamar isagoo ka waramay ahmiyadda xaruntan waxaa noo suuro gala maanta alla mahadiis inaan xarigga ka jarno dib u habaynta iyo qurxinta lagu sameeyey xaruntii dhexe ee waaxda dadhigista waxaa sharaf noo ah annagoo dhan oo mas-uuliyiintii gobolka banaadir qaar ka mid a sida guddoomiyeebo guddoomiyihii degmada iyo agaasimayaashiiba aan saaka u joogno inaan dib u furid aan daafurno dib u dhiskii lagu sameeyey waaxda dadhigista saan la wada socotiinba markii aan nimid waxaan xoogga isugu geynay inaan wax ka beddelno howlihii ka socday meeshaan iyo qaabkii loo shaqaynayey taasoo suuro gelisay inaan daadejinno adeegyadii dadhigista ay qabanayeen oo aan geyno qaybaha gobolka banaadir uu ka kooban yahay sida qaybta bari qaybta galbeed iyo qaybta bartamaha iyo aan geyno intaba taasna waxaa waaye alla maandiis waxaa ah in ilaahay uu noo fududeeyo juhdigaasi dadaalkaas aan bixinnay kuna guulaysannay in maanta adeegyadii halkan meel loo soo wada doono jiray oo xarunta dhex loo wada imaan jiray in maanta loogu adeegayo degmooyinkaasi ku dhow qaybaha aan sheegnay intaa kadib xarunta daddhigista laftirkeeda shalay say ahayd iyo maanta say tahay farqi weyn ayaa u dhexeeya waxay ahayd meel aad iyo aad u kulayl badan oo dadweynaha sugitaanka adeegga sugayo xataa aysan u suurogelaynin inuu maaragtay goobtii loogu talagalay inuu xataa ku nagaado taasoo sababaysay say u teellay waxaa sidaa la mid ah adeegyadii kombiyuutarada ama kaamirooyinkii oo qabyo ahaa oo la dhammaystiray laakiin maanta sistem ayaa la keenay oo qofka markuu soo galo lagu diiwaan gelinayo lambarkiisana uu qaadanayo lambarkan uu shaashadda ka fiirsanayo waxaasoo idilba waa adeeggii oo isbeddel lagu sameeyey marka agaasimaha waaxda dhigista iyo agaasinka kulligood iyo shaqaalahaba dadaalka ay sameeyeen iyo hawshii ay qabteen oo baaxadda leh waan uga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaallo lagu horumarinayo adeegyada maamulka gobolka banaadir isagoo degmooyinka ka hirgeliyey xarunta daddhigista dowlada hoose ee xamar